mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa sheegay in waddanka ay kala geeyeen shaqaale loo tababaray halista diyaaradaha iyo bixinta adeegyada hawada ee diyaaradaha kuwaas oo tababar ku jiray tan iyo bilowgii sanadkan dhinaca kale waxaa faahfaahin cusub laga helay waxaa sababay diyaarad shil ku gashay garoonka magaalada beledweyne bishii juun ee sanadkan arrimahan ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay maareeyaha guud ee hay-adda duulista hawada soomaaliya axmed macalin xasan
aad baa umahadsantahay tababarkani wuxuu furmay bishii janawari ka hor intuusan coronavirusku bilaaban marka waxaan samaynay baaris aan samaynay ayaa waxaan ku ogaanay dhammaan gobolada dalka intooda badan oo aan ka ahayn garoonka hargeysa boosaaso iyo garawe iyo garoonka muqdisho inta kale badana inaanay joogin shaqaalo qualified ah oo bixin kara adeega hagista dayuuradaha ama loo yaqaano air traffic services marka waxaan go-aan ku gaarnay si loo dhimo carqalada gaaraysa dayuuradaha u duula gobolada maadaama ay dayuurada aada u fara badan ay u duulaan gobolada soomaaliduna badana ay hadda isku halleeyaan dhinaca ceebka safarka ah ay isku hadleeyaan waxaan go-aansanay in si arrintaa loo yareeyo inan inaanay wax dhibi ku imaan in shaqaale xirfadlayaal ah oo adeegaa bixin kara loo tababaro kadibna maadaama aan khubaradii haysano oo khubaro soomaaliyeed oo konton sano afartan sano aviation kusoo jirtay macalimiinka ahaan jirtay iskuolkii hore ee aviationka ee dawladdii dhexe xilligii sagaashameeyadii ka hor ay noo joogaan weli in aan anagu tababarno kadibna baahida aan daboolno qalabna waan heli karnay markaa sidaas ayuu tababarku ku bilowday shaqaalihii tababarkii way dhamaysteen oo laba qaybooda qayb classka ay ku samaynayeen iyo qayb oo practicala oo ay ku samaynayeen live traffic towerka muqdisho ay ku samaynayeen kadib markii aan ku qanacnay tababarkooda iyo heerka cilmigooda markii aan ku qaanay waxaan bilownay in aan u kala dirno gobolladii aan kasoo ururnay kismaayo oo kaleeto way baxeen tiamkii way ku laabteen ayagoo tababarkoodii iyo iyo qalabkoodii wata meesha la yidhaha garowe qaaraa ku laabta ayagana shalayto waxaan tagnay beledweyn oo wafti heer wasiire aan ku tagnay oo anigu aan qayb ka ahaa shaqaalihiina waan ku wareejinay qalabkiina waan kusoo wareejinay hirshabelle iyo maamulka gobolka hiiraan waxaan u soconnaa dhuusamareeb oo halkaa wasiirka gaadiidka galmudug iyo madaxda kale aan maaragtay ku kulmi doono halkaasna aan kula wareejin doono qalabka iyo shaqaalaha tababaran iyo garoomada oo loo samaynayo xaydaabkii ka ilaalinayay inuu xayawaan soo galo iyo wax aankaasa iyo garoonkii aan lahayn tower oo kaleeto sida dhuusamareeb oo kaleeto qorshaha ayuu noogu jiraa insha allahu tacaala beledweyn oo kale qorshaha ayuu noogu jiraa marka dhaqdhaqaaq fara badan oo ku wajahan gobolada dalka oo dhan garoon kasta meesha shan dayuuradood ay deganayso maalintii in aan gaarsiino adeega hagista dayuuradaha tanna waxay ka timid dardaarankii madaxweynaha jamhuuriyadda isagoona la dardaarmay uu yidhi waa in adeega la gaarsiiyo dhammaan gobolada dalka si loo hubiyo in dayuuraduhu si amniya gobolada ku degtaan ugana soo kacaan imise shaqaale ah ayaa tababarteen waxaan tababarku markuu bilaabanaya wuxuu ku bilaawday soddon iyo afar shaqaale ah markaa waxaa qalin jibisay because standardka aan u baahnayn oo aada u sarreeyey waxaa qalin jibisay nasiib wanaag laba iyo labaatan shaqaale ah oo si successfula ama guul ah ku dhammaystay dhammaan qaybihii tababarka kadib interview iyo wax walba oo ay mareen si guula ku dhammaystay laba iyo labaatankii ayaan gobolada u qaybinaynay insha allahu tacaala markii aan wejigan aan si guulah ku dhammaynana waxaan bilaabi doonaa qayb wejigii labaad oo qayb kale ayaan tababari doonaa haddii laa yidhaah waxaad ka hadashay shilal ka dhacay garoomada qaarkood bilihiina soo dhaafay beledweyn qansax dheere iyo meel kale marka bal waxaad ka hadashaa tallaabooyinka aad qaadeen dhinaca amniga hawada
waxaan samaynay horta garoomada dalka oo dhan waxaan samaynay survey ayaan samaynay garoomada dalka oo dhan assessment ayaan kusoo samaynay waxaa inoo caddaatay kaalinta ugu weyn in ay tahay adeegan oo hagista diyuuradaha oo aanan ka jirin garoomada dalka qaarkood sida shilkii baletweyn oo kale markaan soo qaato runwayga u n-ka ayaa dayacatir ka sameynayay caro ayaa ku degsanayd marka pilotku markii dhinac ayuu runwaygu ka banaanaa runwaygu normally laba dhinac ayuu leeyahay dhinac magaalada soo xiga iyo dhinac buuraha xiga marka dhinaca buuraha xiga ayaa waxaa ku degsanayd caro dayactir ayaana ka socotay boorar ayaana ku dhegsanaa runwayga marka qayb ahaan wuu xirnaa qayb ayaa banaanayd bilotkii markuu isyiri dhinacii banaanaa kasoo dego ayaa waxaa ku dhacday strong win ama dabayl aada u xoog badan oo dabada uga dhacaysay taasoo sababi kartay inay dawrada dhacdo marka bilotkii wuu dega waayey runwayga ayuu dul maray wuu soo kala wareegay dhinacii buuraha ayuu kasoo degtay isagoon qadarin in dhinacaa dhisma ka socda marka dhismihii ayuu ku dul dhacay taasaana sababtay shilka marka berdaaloo kale asna wax case dhinacaas u dhow ayuu ahaa oo air traffic services ama adeega hagista diyuuradaha hadduu ka jiri lahaa meesha macnaha shilalkaasoo dhan waa laga baaqsan lahaa kan kansax dheeroo kale waa lamid u ahaa oo case noocaas ku dhow u ahaa dhammaantood salka ku haya adeegaasoo aanan gaarsiisnayn meesha marka dardaarankii dowladda dhexe ayaa wuxuu ahaa in dhammaan garoomada dalka la gaarsiiyo adeegan marka taas ayay ku timid
marka kan beledweyn oo kale wararka qaar baa sheegayay xayawaan inuu ku lug lahaa dameer oo kale marka arrintaa ma ka salgaadheen waxaan ka salgaarnay waxaan ku n karaa wax xayawaana oo ku lug lahaa ma jirin procedureka beledweyn oo kale markaan kuusoo qabto dhowr jeeraan hay-adda iyo wasaaradda oo maarata wasiirkuna hogaaminaya aan ku laabanay airboortka horta wuxuu leeyahay haydaab ama fence aad u heer sarreeya oo bir iyo silig ka samaysan numberka labaad constant oo wada shaqayn joogta ayaan waxaan leenahay hadda shaqaalehena ayaan geynay laakiin ka hor amisom ayaa raadiyaha diyuuradaha laga hagay hayay marka si toosa ayuu ugu xirnaa garoonka muqdisho markii uu ogaaday inay diyuurada usoo socotana wuxuu samayn jiray ciidanka oo ciidanka jabuuti ah ayaa waxay isku wareeji jireen runwayga dhinaca gudaha fensiga gudihiisa ay isku wareeji jireen diyuuradduna saasay kusoo degan jirtay diyuuraddan u socotay beledweyn ee dhacday muhiimad gooni ayay lahayd sablyga waxay u waday ciidamada amisom jabuuti ayay ka timid marka iyagoo rajaynayay ogaa la hadlaya diyuuradda isku wareejiyey garoonkii ayay soo degatay marka jaaniska ah in xayawaan soo gala maba jirinba kaasi waxa uu ahaa maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka oo u warramayay haaruun macruuf